halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efmiyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin sabti ah soddonka bisha abril sannadka laba kun iyo labayolabaatanka afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimona waxaa ka mida gudoomiyaha cusub ee golaha shacabka ee baarlamaanka koob iyo tobnaad ee soomaaliya oo maanta si rasmi ah kula wareegay xilkiisa kulan ay golahu ku leeyihiin magaalada muqdisho waxaa kaloo barnaamijkeenna ku maqli doontaan barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doono dhallinyarada iskaabulada ah iyo saamaynta nololeed ee xilliyada ramadaanka xilli sicir barar laga dareemayo meelaha qaar haddaan u nimaadno su-aasha ah maxaa shilalka sababa horta shilalku waa dhibaato weyn oo dunida guud ahaan ka jirta gaar ahaanna u saabsata waddamada dhaqaalahoogu hooseeyo iyo waddamada dhaqaalahoogu awyahay dhexdhexaadka riboodyadii ugu dambeeyey ay diyaariyeen
kaalmihii nebi ammaanka iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka koob iyo tobnaad ee soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa maanta si rasmi ah ula wareegay xilkiisa kulan ay golahu ku yeesheen magaalada muqdisho sheekh aadan madoobe ayaa toddobaaatankii bishan lagu doortay magaalada muqdisho waxaana xilka uu kala wareegay gudoomiyihii hore ee xilkaasi uu ka dhammaaday maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan haddaba kulankii maanta ee golaha shacabka iyo waxyaabihii markaasi ka dhex jiray gudaha golaha ayaa waxaa si toosa qadka ugu jira waryaheena cabdulqaadir okey oo hadda ku sugan magaalada muqdisho cabdulqaadir bal waxaad nooga warantaa kulankii golaha baarlamaanka ee maanta ee labada gudoomiye ee xilka ay ku kala wareegeen maxaa kaloo weheliyay kulanka
abduqaadir samakaab fadhiga golaha shacabka maanta wuxuu ahaa mid guud ahaan ajadaha ugu weyn kala wareegidda guddoonka la doortay golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe waxaase inta fadhiga soo furmin oo san hoolka soo gaarin guddoonka kumegaarkaaba guud ahaan hareeye buuq xoogan kadib markii xildhibaanada laga soo kala doortay deegaanada garbahaar iyo aanwaaq ay fadhiga golaha maanta ay soo xaadireen markii hore waxaa golaha joogay xildhibaanada laga soo doortay degmada aanwaaq ee gobolka gedo oo doorashadii garbahaar loo wareejiyey xildhibaanadaasi waxay ahaayeen kuwa ku jira jira iyo xaqiijana dhowrayaasha liiska xaadinta xildhibaanada watana kaararka aqoonsiga xildhibaannimada waxaase waxyar kadibeena hoolka soo gaara xildhibaano laga soo doortay ee deegaan laba deegaan labaadkii doorashada gardaaray ee jubbaland waxaa la arkaya iyagoo albaabka kusoo galaya si xoog ah ciidamada booliiska meesha joogay ama wabadaanada isku dayay joojiyaan laakiin markii dambe way soo galeen kadibna saxaafada ayay siyaabo kale soola hadleen iyagoo eedeymo xoogan laba dhinac u jeedinayeen waxaa saxaafada la hadlay xildhibaanada laga soo doortay aanwaaqo iyagu sheegan yihiin kuwa laga soo doorto sifa sharciya halka xildhibaanada garbaari laga soo doorto iyagana kuraasta fadhiistay oo weliba safka hore ee fadhiya waxay sheegeen in lagu soo doortay heshiiskii septembar iyo qaararkii lagu heshiiy
cabdulqaadir waa gartay marka guddoonka cusub markii uu xilka la wareegay ma ka hadlay arinkaasi ama ishaysigaas xildhibaanada la sheegay in lagu kala doorto ceelwaaq iyo garbaharey cabdulqaadir may maqlaysaa waa tahay aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa waryaheena magaalada muqdisho cabdulqaadir okey oo ku sugnaa kulankii baarlamaanka ee maanta ay ku yeesheen magaalada muqdisho kaas oo guddoomiyihii hore iyo guddoomiyaha cusub ay xilka kula wareegeen wararkii kusoo kordha arrimahaasina idaacadeena dambe ayaad ku dhegeysan doontaan inka badan warbixin ay jimcadii soo saartay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga adduunka ee u n c r ayaa lagu sheegay jimcihii in in ka badan saddex kun oo isugu jira qaxooti tahriibayaal iyo magangeli doon ah ay ku dhinteen marinada mediterranean-ka iyo badda atlantiga sanadkii hore iyagoo isku dayay inay yurub galaan kumanaan afrikaan ah ayaa sanad walba safaro dhaadheer oo halis ah ku taga yurub iyagoo inta badan kasii gudba saxaraha waxayna ka baxaan xeebaha waqooyiga afrika iyagoo raacaya doomo yaryar oo macmal ah waxaana dadka ay ka cararayaan dhibaato iyaga oo raadinaya nolol dhaanta tan ay ku sugan yihiin sanadkii hore u n h c r ayaa waxa ay sheegtay in saddex kun iyo toddobiyo toddobaatan qof ay dhinteen ama lala yahay taasoo ku dhow lamalaab tirada sanadkii laba kun iyo labaatankii dhegeystayaal warkeenii dunidana waa nageynta markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii madasha dhallinyarada
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada ee toddobaadkan oo maalin walba oo sabti ah aad hadahan oo kale ka dhagaysataan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijkeenna toddobaadkanna waxaan ku soo qaadan doonaa oo aan kaga hadli doonaa waxyaabaha sababa shilalka gaadiidka ee ka dhaca waddooyinka guud ahaan gaar ahaana somalilan waxaana barnaamijkeenna inoogu martaya injineer maxamuud sheekh axmed maxamed oo baraka kuliyadda injineerinka ee jaamacadda camuud kana dhiga maadada jidadka waaweyn iyo gaadiidka ee afka qalaad lagu yidhaahda highway and transportation iyo sidoo kale maxamed faarax oo isna ka mida dadweynaha raaca gaadiidka iskaga goosho gobolada dalka injineer maxamuud sheekh axmed waxaan wax ka weydiiyey waxyaabaha sababa shilalka gaadiidka ee ka dhaca waddooyinka waaweyn iyo heerka shilalka gaadiidku uu ka marayo dunida bal inuu faahfaahin inaga siiyo magacaygu waa injineer maxamuud sheekh axmed maxamed ka ah bare jaamacadda camuud gaar ahaan kuliyadda injineerinka dhigana maadooyinka highweyga iyo transportationka sidoo kalena ah mulkiilaha shirkadda bulsha construction oo ka howlgasha guud ahaan somalilan xarunteedu inay tahay magaalada boorama haddaan u nimaadno su-aasha ah maxaa shilalka sababa horta shilalku waa dhibaato weyn oo dunida guud ahaan ka jirta gaar ahaana u saacsata wadamada dhaqaalahoogu hooseeyo iyo wadamada dhaqaalahoogu awyahay dhexdhexaadka riboodyadii ugu dambeeyey ay diyaariyeen w h o da iyo walbanki waxa ku qiyaasan dadka shilalka sanadkii ugu dhinta hal milyan iyo kun oo qof beeryaar sidoo kalena dadku dhowaad konton milyana inay ka soo gaadhaan dhaawacyo iskugu jiro kuwa fudfudud iyo kuwa khatar oo hadhowtoole dhimasho keena boqolkiiba sagaashan dhaawacyada iyo dhimashadaasina waxay ka dhacdaa wadamada soo koraya ama wadamada loo yaqaano low and middle income countrieska loo yaqaano dhaqaalahooga uu hooseeyo iyo kuwa uu dhexdhexaadka yahay shilalka waxa keenaa saddex guud ahaan waxa keena shilalka saddex shay ayaa keena ka ugu badan ee shilalka keena waxa weeyaan waa human error weeyaan waa khaladaad ka dhaca bilaadanka ka dhaca marka khaladaadka bilaadanka ka dhaca laba nuuc bay kala yihiin waa khaladaad ka dhaca driverska ama wadayaasha baabuurta iyo khaladaad ka dhaca dadka waddada la isticmaalaya ee loo yaqaano luuqadda qalaad pedestrianka loo yaqaano waana boqolkiiba siddeetan iyo shan ayay labadaas sababaan shilalka guud ahaan adduunka ka dhaca ay sababaan khadaadka ka dhacaya human errorska waxaa ka mid a khadaadka ka dhaca ma garanaysa driverska for example inay go'aamo khaldan qaataan inay speed ka sarreeya speedkii loo ogolaa ay ku socdaan iyo inay baabuurka ka horeeya ay u jirsadaan masaafo aad u gaaban waa khadaadka ugu badan ee markaa shilalka sababa sidoo kale shilalka qodobka labaad ee sababa waxa weeyaan waa fahaykalska ama gaadiidka la isticmaalayo gaadiidka la isticmaalayo ma yahay kuwo u qalma in lagu isticmaalo sayfatigooga ama badqabka gaadiidka laftigiisu wuxuu keenaa shilalka ayuu isaguna keenaa waxa kaloo shilalka keena road environmentga ama wadada laftigeega ayaa shallaal keenta for example wadooyinka qaarkood waxaa loo dhisaynkooga hore ee loo dhisay iyo inay kala gooni yihiin halka dadka lugaynaya ay marayaan halka dadka baaskiiliska wataan ay marayaan halka dadka magaranaysa baaskiilka jaariska ama curyaamiintu ay isticmaal ay marayaan inay kala gooni yihiin iyo dhisaynka guud ee wadaduna waxay kaalin weyn ka qaataan inay shilalku ay dhacaan ayay kaalin weyn ka qaataan sidaa in wadooyinku ay yeeshaan goolado aada u gaaban uuna qofka dirawalka una arkaynin waxa ku soo jira goolada ka horeeya saddexdaa ayaa guud ahaan shilalka sababa inay dhacaan somalilan waxaa ka dhaca shilal badan tusaale ahaan somalilan waxaa ka dhaca shilal fara badan sanadkii shilalka faraha badan leh maxay kaga duwan yihiin shilalka waddamadaasi dunida ka dhacaya markaad isbarbar dhigto shilalka iyo shilalka halkan ka dhacaya
horta markaanu marxaladda somalilan eegno way ka duwan tahay marxaladda wadamada inagu hareeraysan iyo wadamada inaga fog way ka duwan tahay inkastoo shilalka guud ahaan saddexdaa qodoban soo sheegna ay keenaan haddana mid kasta waxaa ku sii badan factor gaara ama qodob gaara ayaa si gaara u sii sababa somalilan markaan u nimaadno somalilan saddexda qodobeen soo sheegnaba waa highly weeyaan batanshee weeye saddexda qodobeen soo sheegnay ah in driver ay human errorku aad ayuu u sarreeyaa khadaadka ka dhaca ma garanaysaa dadka darawallada iyo dadka waddooyinka isticmaalayo aad ayuu u sarreeyaa si la mida somalilan markaan joognay infrastructureka ama waddooyinka somalilan guud ahaan waa kuwo aanan ma garanaysaa ayn intooda badan ay dayac ka muuqdo aunan si fiican u dayactirnayn soo kale dhisaynkooga awqaladaad markii hore la dhisangarayna ama la qaabaynaya waddada aw khaladaad badan ku jiro iyo ta saddexaad oo ah ma garanaysaa baabuurta waddanka joogta oo iyaguna kuwaalitigooga ay aad u hooseeyaan oo baabuurta qaar ka mid a ayna u qalmin in magaranaysaa naf biliaadan lagu wadaago saddexda qodobba somalilan aad ayay uga jiraan waxa intaa somalilan usii dheer saddexdaa qodob iyagoo jiraan saddexduba waxa gaar ahaan somalilan usii dheer baabuurka halka laga wado ee steerinku kaga yaalo ee baabuurka laga wado iyo waddadu inay isdhaafsan yihiin oo baabuurka markuu doonay inuu baabuurka ka horeeyo aw dhaafo awna arki karaynin baabuurka ku soo jira awna arki karayn taasina waa marxalad gaara way somalilan gaar u leedahay soo kale somalilan markaan u nimaadno qodobka ugu badan ee shalaalka keena ee ah human errorka ama magana khadaadka ka dhaca bilaadanka waddada isticmaalaya dadka waddada maraya iyo maganasa dirawallada ka dhaca aw aad u sarreeyo oo aqoontoodu liidata khibradooda ma garanaysaa dirawalnimo oo iyaduna aada u hoosayso iyo iyadiyo qof kasta somalilan ou gaadiidka iska kaxaysan karo oo sharciyadii way jiraan laakiinse aan sharciyadii sidoodii loogu dhaqmaynin oona ayna jirin in si aada loo kaantaroolo qofkan baabuurka kaxaynaya ma yahay qof u haysta sharciyad aw baabuurku kaxaysan karo ma yahay qof caafimaad ahaan ma garanaysaa baabuurkan kaxayn kara ani waxaa jirtaa isayaroo aniga igu dhacday anoo baabuur la socdaa oo baabuurkan dadweynaha in ninka baabuurkan dadweynaha mara xagga maqalka aw aad uga hooseeyo na maqalkiisii awna aad uga fiicnayn marka wax dhacay nin ka daadayey baabuurkii inuu gaadhigii lugta aw taayirkii kaga qabtay ninkiina u dhawaaqayo uu leeyahay ma garanaysaa waar gaadhiga dib iiga qaad laakiin ninka darawalka oon anigu ag fadhiyey markaas awna maqlaynin ninka dhawrkiisa marka somalilan waxaa ka jira ma garanaysaa mushkilado badan oo saddexda dhinacba ka imanaya oo waddooyinka ka imanaya oo ka imanaya dadka darawaliinta ka imanaya iyo dadka waddooyinka isticmaalaya oona wacyigelin ku filan aanan helin aanan garanayninna in ma garanaysaa khatarta kaga iman karta haddii a waddada si khaldan u isticmaalo sidoo kale somalilan waxaa dhibaatooyinka haysta ka mid a inayna jirin waddooyinka nidaamka la hagaajinaya oo tusaya qofka lugaynaya halku ka tallaabi lahaa qofka baaskiilka isticmaalaya halku mari lahaa iyo gaadhigu halku isticmaalaha oo dhammaan hal layn la wada isticmaalayo taasina waa waxyaabaha riskiga ama halista inay shilalka somalilan ka dhacaan kor u sii qaadaysa ayay ka mid tahay shilalka ka dhacaya guud ahaan somalilan waxay u badan yihiin jidadka waaweyn ee layskaga gudbo magaalooyinka ayay u badan yihiin mise magaalooyinka gudaheega ayay u badan yihiin markaad adigu cilmi baaris ku samaysay
shilalka labaa loo qaybiyaa saad sheegtay shilalka waxaa loo qaybiyaa kuwa magaalada gudaheega ka dhaca iyo kuwa magaalada dibaddeeda ka dhaca shilalka magaalada gudaheega ka dhaca waa shilal khatarta ka dhalata ay aada u hoosayso waayo xawaaraha shilku inuu khatar badan keeno waxaa kaalinta ugu muhiimsan ka qaata waa baabuurkan xawaaraha ku socdo maadaama magaalooyinkeenna ay wadooyinka dhisani ayna ku filnayn baabuurta isticmaala baabuurtu waxay ku socdaan xawaare aad u hooseeya ay ku socdaan shilka magaalada gudaheega ka dhaca markaasi safiritigiisa ama dhibaatada ka dhalanaysa aad ayay u hooseysaa marka loo eego kuwa dhibaatada ka dhalata shilalka magaalooyinka dibaddooda ka dhaca markaan eegno waxa badan shilalka magaalada ka dhaca ayaa tir ahaan ka badan laakiin dhibaatada ka dhalata aad bay u yartahay waa dhibaato inta badan soo gaadha baabuurka soo gaadha ee maaha dhibaato inta badan dadka khatarta naftooda halis ku haysa marka laga reebo markuu shilku yahay mid uu sababay qof biristeria qof waddada isticmaalaya aw jiidha marka laga reebo shilalka magaalooyinka ka dhaca khatartoodu aad ayay hoosaysaa laakiin shilalka imka somalilan ka dhaca ee dhibaatada geysta waa shilalka ka baxsan magaalooyinka dibaddooda ka dhaca maadaama uu baabuurka ku socdo xawaare aad u sarreeya waxaa dhaca dhimasho badan iyo dhaawac badan iyo hanti badanba uu sababaa marka waxaa dhibaatada dhacda somalilan waa dhibaatada shilalka magaalooyinka ka baxsan weeyaan injineer maxamuud haddii aan ku weydiiyo shilalkaasi ka dhacaya dariiqyada u dhexeeya magaalooyinka iyo magaalada gudaheegaba sidee loo maaran karaa maadaama ay jidadka xun yihiin gaadiidkii maadaama dhinaca laga wadaa dhinacii qaldanaa u yahay waxyaabahaasoo dhan iyadoo ay jiraan sidee loo maaran karaa horta shilaalku sidaan guud ahaan soo sheegnay sanadkii shilaalka waxaa ugu dhintay guud ahaan adduunka tiro lagu qiyaaso hal milyan iyo saddex boqol iyo konton kun oo qof ilaa konton milyan oo qofna dhaawacyo kala duwan ayaa ka soo gaadha shilalka waxaa la filayaa inay kor u sii kacaan labada kun iyo soddonka siday saadaalinayaan walbankiga iyo dhamali g h ooda waxay sheegeen inay gaadhi doonaan dadka shilaalka ku dhinta hal milyan iyo sagaal boqol oo kun oo qof ay gaadhi doonaan halka uu tirada dhaawacyaduna iyadna soo kale ay kordhi doonto shilalkaasi waxaan sheegnay in boqolkiiba sagaashan ay ka dhacaan wadamada dhaqaalahooga u hooseeyo iyo wadamada u dhaqaalahoogu dhexdhexaadkaya iyadoo saasi tahay baabuurta joogta wadamada dhaqaalahooga uu sarreeyo waxay ka taagan yihiin dunida riboodyada waxaa sheegay inay boqolkiiba afartan iyo toddobaatank afartan iyo toddoba ka yihiin taa macnaheegu shilalkiina aad bay u hooseeyaan baabuurtiina aad bay u sarreysaa nambarka baabuurtu taasi waxay markaayna tusaysaa in shilalka wax laga qaban karo la yarayn karo shilalka in la yarayn karo ayay taasina tusaysaa laakiin waxay ku xidhan tahay marba dhaqaalaha la gashado road infrastructureka ama wadooyinka iyo magaranaysaa infrastructureyada la xidhiidha marba talagashado ayay ku xidhan tahay markaynu somalilan joogno haddaba seebaa loo dhimi karaa accidentiyadaas waxay u baahan tahay saddex qodob in somalilan laga shaqeeyo waa qodobka koowaade in injineeriyadda kor loo qaado marka waddada la dhisangaraynayo in la naqshadaynayo waddada in lagu daro waddada badqabka dadka inay waafaqsan tahay in la hubiyo in loo sameeyo halkii ay kala mari lahaayeen dadka lugaynaya iyo gaadiidku halkii ay mari lahaayeen in loo sameeyo in calaamadihii kala hagayay waddooyinka iyaguna soo kale la dhammaystiro iyo in magaranaysaa sbiidka ama xawaaraha ay ku socdaan baabuurtu magaalooyinka u kala gudbayaa in la yareeyo oo welibana yarayntaasi sistem lagula socda au jiro baabuurka xawaarihii dhaafay oo halkaa xafiiska lagala socda au jiro oo markaasi halkaa lagala hadli karo waa qodobka koobaad qodobka labaad ee lagu dhimi karo waxa weeyaan in badqabka baabuurta waddanka joogta la hubiyo ma dhowad somalilan waxay soo rogtay in la hubiyo badqabka baabuurta haddii barnaamijkaasi lagu hubinayo badqabka baabuurta sidiisa looga shaqaalaysiiyo sidiisa looga shaqaysiiyo oo baabuurkii anan markaasi u qalmin in dad la raaco laga xeraynayo qofka kaasina wax weyn ayuu ka qaban doonaa marka in la hubiyo badqabka baabuurtu iyaguna waa arrin aad muhiim u ah waa ta saddexaadota ugu muhiimsan waa in cilmiga darwalnimada kor loo qaado waa in la sameeyo qofka dirawalka noqonaya og yahay qof u dhammaystiran tahay xirfadiisa dirawalnimo ay tahay mid dhammaystiranoo buuxda qof uu yahay caafimaadkiisu au dhammaystiran yahay qof uu yahay taxadarkiisu au fiican yahay oo magaranaysaa go'aamaduu qaadanayo ay yihiin kuwa magaranaysaa baalaansi garaysan ama kuwa miisaaman ay yihiin qodobkaasina waa qodobka ugu muhiimsan iyo in la sameeyo kaambayno guud oo lagu wacyigelinayo dadka wadooyinka isticmaalaya iyo darawalada lagu wacyigelinayo oo looga dilayo khatarta ka dhalan karta ama khatarta ay leedahay shilalka baabuurtu haddii intaa la sameeyo iyo in soo kale qodobka saddexaad isaguna muhiimka ah waa inay jiraan database ama statigis saxa ah taasi oo magaranaysa muujinaysa marba heerka ay marayso khatarta ka jirta khatarta dhaqaale uu keenayo shilalku khatarta dhimasho uu keenayo iyo khatarta dhaawac uu keenayo oo dadkana lala wadaago si ay dadku markaasi ay iskaga ilaaliyaan markaa khatartaas sa iskaga ilaaliyaan haddii qodobadaasi la sameeyo waxa wax weyn laga qaban doonaa inay shilalku ay yaraadaan waxaa jirto oo kale iyadna muhiima in laga hadlo sidee loo yarayn karaa khataraha ka dhasha shilalka ka dhaca waddooyinka gurma deg degana loogu heli karaa
waa si wanaagsan haashim shilalka markay dhacaan in la yareeyo waxay keenaysaa in khatartii dhimasho hoos loo dhigo shilalka waxaa lagu yaran karaa guud ahaan somalilan waxaad arkaysaa shil baa dhacay waxaad ku sii maraysaa jidka iyadoo dadkii dhaawicii ay waddada yaalaan weli oo ambalaaskii ama uu ka soo daahayo marka waxaa lagu yaran karaa kow in baabuur kasti oo gaadiid dadweyne ah qofka dirawalka ee wada ama baabuurka laftigiisa inay saaran tahay ferris aid kadka in la raaciyo waana waxyaabaha imika somalilan ka maqan weeyaan qofka dirawalke waa inuu garanayaa ferris aidka sida qofka dhiigjoojin degdega loogu samayn lahaa iyo sidoo kale inuu ferris aid kadkii halkaa u sudan yahay dadka waddada maraya iyo dadka baabuurka la socda qof ka mida uunbaa ma garanaysaa kolley garanaya ferist aidka si dadkan dhiigjoojin loogu sameeyo in kow ferist aid kadkii la saaro baabuurta laba in fire distinguisharka ama magaranaysaa dabdemiskeeree fudud ee haamaha dabka lagu damiyo in baabuur kastay oo transportationa la saaro waayo imka waxa dhacaysa baabuur ayaa si kadiisa dab ugu qabsanaya isagoo waddada isticmaalaya taasi maxay sabaysaa in baabuurkii layskaga wada yaaco laakiin haddii fire distinguisharka uu jiro ama ahaantii dabka lagula dagaalamayay si fudud ayaa baabuurkaasi loo damin karaa kuwaas horta inay dowladdu magaranaysaa ay xoogga saarto waa aad ayay muhiim tahay iyo inuu jiro system magaranaysaa qof markuu accidentsugu dhaco ambalaasyadii iyo hay-adihii u diyaarsanaa ee gurmadkooga ou degdega ahaa ay jiraan ay ku diyaarsan yihiin degmo kasti iyo tuulo kasta ay ku diyaarsan yihiin si markaasi si fudud ay ugu soo gaari karaan dadkii markaa
waxaa isaguna halkan ku sugan maxamed faarax oo ka mida inta badan dadka raaca gaadiidka dadweynaha aqoonna u leh dhinaca caafimaadka bal isaga waxaan wax ka weydiiyey shilalkii uu arkay iyo qaabka gurmadka degdega ay u helaan dadweynaha la socda gaadiidkaasi shilalka ku gala waddooyinka u dhexeeya magaalooyinka somalilan
haashim sheekh cumar good waad mahadsan tahay iyo idaacadda v o edaba anugu waxaan ahay macallin ka shaqeeya gobollada somalilan maraan jaamacadaha qaarkood courses ka soo dhiga maraan siminaara ka soo bixiyo gobollada somalilan badankooga waanu iskaga gudbaa shilal badanna way ka dhacaan sidaanu wada ognahay innaga dhibaatooyinkaan usoo la soo kulmay waxaa ka mid a shilal badan oo dhacay hadday tahay berberiya hargeysa inta udhaxaysa hargeyse iyo arabsiya inta udhaxaysa buuram iyo gibil inta udhaxaysa wajaale dadkii oo halisnimada hayarayd dhaawaca soo gaadhay ayaa wuxuu oolayaa in badan buu oolaya uu dhiigbaxayaa sidaa daraaddeed xarumo caafimaad meeshii kama dhowo gurma degdegi ma jiro ambalaasya ma jiraan qofkii oo xaaladiisu fududahay ayaa dhiigbax yari halbowle xidid weyn oo go'ay ayuu u dhimanaya qofkii ama dhigbax badan baa ku dhacaya sidaa daraaddeed waxaa jiraya dhaawicii oo yaraabaa sii badanaya markaa dhibaatada inaga ugu weyn ayna haysataa waxa weya somalilan markaad waddooyinkooga shilalka ka dhaca ad eegto ama kuwa inta badan la soo arkay anu waxaan u taagnaa caabudla marka lasoo dhaafo laba nin oo gaari yaroo nuuca tagsiga tukaanka laydhaa wata oo baabuur etoobiyana u jiidhay labadii nin ay dhiigbaxayaan aanoo safara ayaan u taagnayn siday dhiigbixii ugu socday gebila ambalaaska uga iman lahaabay labadii nin halkii naftu kaga baxday marka taasina waxaa keenaysa adeegga rowriska oo dee meeshii ka fog oyna ambalaasya jirin xaruma ayna u dhowayn taasina halisnimada ayay keenaysaa waana qodobada ugu waaweyn inagana saameeya la kulmay anigu intaas waxaynu ku soo gunaanadinaa kuna soo gebagabaynaynaa barnaamijkeennii madasha dhallinyarada ee toddobaadkan oo aynu ku soo qaadannay waxyaabaha sababa shilalka gaadiidka ee ka dhaca waddooyinka guud ahaan dunida gaar ahaana somalilan waxaa barnaamijkeenna marti inoogu ahaa injineer maxamuud sheekh axmed maxamed oo macallinka ah kulliyadda injineerinka ee jaamacadda camuud kana dhiga maadadda jidadka waaweyn iyo gaadiidka ee afka qalaad loo yaqaano highway and transportation iyo mid ka mid ah dadweynaha raaca gaadiidka dadweynaha iskaga goosho gobollada dalka oo magaciisa la yidhaahdo maxamed faarax waxaa barnaamijka idinka soo diyaariyey magaalada boorame ee gobolka awdal aniga oo ah haashim sheekh cumar good tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa toddobaadkan sidaas iyo nabadgelyo iyo kulanti wanaagsan oo dambe
aad ayuu u mahadsan yahay haashim sheekh cumar good oo nala socodsiinayey barnaamijkii madasha dhallinyarada markanna haddii aan fiirino dhinaca ciyaaraha kulamo ka tirsan horyaalka premier leaga ayaa maanta la ciyaaraya kulanka ugu soo horeeya ayaa waxa uu dhex maraya kooxaha newcastle united iyo liverpool kooxda liverpool ayaa horyaalka kula tartamaysa kooxda manchester city astonvilla waxaay la ciyaareysaa norwich city southampton iyo crystal palace ayaa isku aadan watford banley ayay la ciyaareysaa wolverhampton wonders iyo braton ayaa isku aadan kulanka u dambeeya kulamada maanta dhacaya ee horyaalka premier leagana waxa uu dhex marayaa kooxaha leeds united iyo manchester city kooxda manchester city ayaana ah tan hogaaminaysa horyaalka premier leaga islamarkaana difaacanaysa dhinaca dalka sbain horyaalka laliga ayaa kulamo ka tirsan la ciyaaraya deportivo alves iyo villareal ayaa isku aadan real madrid oo hogaaminaysa sbanyol ayay la ciyaari doontaa valencia iyo levante ayaa isku aadan laba atlaticana way isku aadan yihiin atlatic bilbao iyo atlantico madrid seri agana calyary ayaa la ciyaaraysa verona napoli iyo sisola ayaa isku aadan samdoria iyo genowa ayaa is arkaya waxaana u dambeeya kulamada caawa dhacaya horyaalka seri aga spesia iyo lazio dhegeystayaal wararkeenii ciyaaraha waa naga intaa markana dhinacii kaalmihii nabi ammaanka ee bisha barakeysan ee ramadaan ammaankaasi ayaana u dambeeyey idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo idaacaddeenna galabnimo dhammaanteen waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
Salud.